بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصلا من وحكر السارة وحو فصل يهي فيما تخالف المرأة الرجل دور مسأله oo haweenaydu ay ku khilaafsan tahay ragga qaabka loo tukanayo qaabka loo tukanayo dhowr mas'alo oo haweenaydu ay ragga ay ku khilaafsan tahay qaala shaykhu raximah ullah walmar-atu haweenaydu tukhaalifu hiya haweentu alrajula ninka waxay ku khilaaftaa fii khamsati ashyaa'a shan shay ayaa haweenaydu ninka ay ku khilaaftaa salaada axkaamteeda iyo habka loo tukanayo markii la fiiriyo faarajulu ninku yujaafii mirfiqayhi labadiisa xusul wuxuu ka fogeeyaa can jambayhi labadiisa dhinac ninku marka uu tukanayo xaaladda uu rukuucayo iyo xaaladda uu sujuudayaba labadiisa xusul labada dhinac kuma dhejinayo waa ka fogeynaya markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo waxaa tusinaya xadiiskii bukhaariga oo cabdullaahi bnu buxayna saxaabigii la dhihi jiray wuxuu yidhi ana nabiya nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi kaana wuxuu ahaa jiray idaa sallaa hadduu tukanayo faraja wuu kala fogeyn jiray beyna yaday gacmihiisa ayuu dhinacyadiisa ka fogeyn jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa yabduwa ilaa uu ka muuqdo bayaadu ibdayhi nabiga sala allahu calayhi wasalam labadiisa kilkilood caddaantoodu ilaa ay ka muuqanayaan ayuu dhinacyadiisa uu dhinaca gacmaha uu kala fogeyn jiray rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh wayuqilu ninku uu ka kor yeelaa badnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa cajir caloosha wuu ka kor yeelaa fi rukuuci fii xaalati rukuuci rukuuca xaaladiisa ayuu caloosha uu ka kor yeelaa cajirada wasujuudi wa fii xaalati sujuud sujuudda xaaladeedana uu ka kor yeeli midda kale haweeneyda iyo raggu qaabka loo tukanayo ay isku khilaafsan yihiin waxaa weeye ninku markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayaba caloosha iyo cajirada ma isku dhejinayo waa inuu kala fogeeyo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayaba waa inuusan isku dhejinin caloosha iyo cajirkiisa laakiin haweenaydu iyadu arrimahaasoo dhan cagsigeeda iyo khilaafkeeda ay u tukano iyadu marka ay sujuudayso waa inay caloosha iyo cajirka ay isku dhejiso oo sidii raggii uma kala fogeynayso calooshii iyo cajirkii wayajharu ninkuu la jahraaho qiradii kor ayuu u qaadaa fii mowdici اljahri kor u qaadidda booskeedii meelaha salaadaha lala jahro sida salaada subxiga salaada maqribka labada ragcoo ugu horeysa cishaha labada ragcoo ugu horeysa meelaha salaada kor loo qaado qiradeeda oo lala jahro ninku waa inuu la jahro salaadii iyo qiradii uu kor u qaado laakiin haweenaydu iyadu lama ogola inay qiradeedii ay kor u qaado salaada markay faatixadii iyo suuraddii ay aqrinayso sawdkeeda hoosay u dhigi wa idaa naabahu ninka hadduu ku soo dariyo shay-un waxuun hadday la soo darsaan fi salaati salaada dhexdeeda hadday wax kula soo darsaan sabbaxa wuu tasbiixsadaa haddii waxyaalo salaadii dhexdeedii uu ku arkay oo ay kula soo darsaan oo uu doonayo inuu baraarujin uu sameeyo tusaale ahaan imaamkiisii ayaa sahwiyey oo wuxuu arkay imaamkiisii oo salaaddii duhurkoo la tukanayo shantii ragco yacni ragcadii shanaad isagoo u istaagayo arkay duhurkii afarta ragco ahaa ragco shanaad isagoo usii istaagaya ayuu imaamkiisii arkay waa inuu baraarujiyo qaabka uu ku baraarujinayana waa tasbiix subxaana allah ayuu leeyahy subxaana allah ilaa salaaddii laguma hadli karo oo lama dhihi karo ha istaagin ha istaagin marka beddelkeedii wuxuu ku baraarujin wuxuu leeyahay subxaana allah waxyaala hadduu ku arko uu doonayo inuu baraarujiyo laakiin ereygaas ma'muumku markuu adeegsanayo tasbiixda oo imaamkiisa uu sidaa ugu baraarujinayo waa inuu niyada ilaaliyo oo subxaana allahi waa inuu u niyeysto dikri ilaahay ilaahay inuu ku xusayo subxaanahu wa tacaala ama waa inuu u niyeysto dikri maca aliclaam inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusayo ereygan subxaana allah ogeysiis iyo baaqna uu ula jeedo imaamkiisa inuu ogeysiiyo waa inuu labadaa mid ka mida niyeysto maxaa soo haray hadduu ereyga subxaana allah ma'muumkii uu u niyeysto iclaam mujarad اliclaam yacni inuu imaamkii ku baraarujiyo intaa uun hadduu u niyeysto oo dikri uusan u niyeysan salaaddii way ka buraysa salaaddii way ka buraysa maxaa la dooni markuu ma'muumku subxaana allah markuu leeyahay waa inuu dikri ilaahay u niyeysto tasbiixda ama inuu u niyeysto dikri maca aliclaam dikri ilaahay iyo ogeysiin isku daran waa inuu u niyeysto maxaa la diidahayaa marka inuu u niyeysto mujarad اliclaam ogeysiin iyo imaamka inuu u baaqo bis intaa bis hadduu u niyeysto salaaddii way ka buraysaa marka salaaddii way ka buraysaa waidaa naabahu ninka shay-un shay hadduu kula soo derso fi salaati salaadda dhexdeeda sabbaxa wuu tasbiixsadaa waxaana warinaya xadiidkii bukhaari ayaa mas'aladan tusinayo oo nabiga salى اllahu wslm wbaaraka calayhi sahlu bnu sacdin uu ka wariyey inuu nabigu yihi salى اllahu wslm wbaaraka calayhi man naabahu shayun man raabahu shay-un qofkii shay uu kula soo derso fi salaati salaada dhexdeeda fii salaatihi salaadiisa falyusabbix ha tasbiixsado fainahu hadduu tasbiixsado fainahu shani idaa sabaxa ma'muumka hadduu tasbiixsado iltafata ilayhi imaamku waa milicsanaya waa baraarugahay oo wuxuu isleeyay maxaad khaladay wa inama tasfiiqu sacbintu linisaa haweenka baraarujintoodu waa sacbinta sida noo iman doono laakiin ragga baraarujintooda subxaana allah wa cawratu rajuli waxay kale isku khilaafsan yihiin ninka cawradiisii maa ayo ladii kii weeyey beyna suratihi xuduntiisa iyo warugbatihi jilibkiisa u dhexeeya ninka cawradiisa jilibkiisa iyo xuduntiisa inta u dhaxeeya hadduu asturto intaasaa cawradiisii ah haddii feerihiisii oo qaawan oo qaarka horeoo feeraha xudunta wixii ka sarreeya oo qaawan hadduu iska tukado salaaddii way ka ansixi salaaddii way ka ansixi laakiin haweenka maya looma ogolo taana waxaa tusinaya xadiiskii bayhaqi uu sunanulkubraa ku warinayey ee nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi wamaa fowqa rukbatayni min alcawra wixii yani labada jilib ka sarreeya cawrow wamaa asfala min asurati cawratun wixii markaa xudunta ka hooseeyana cawrow uu yihi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waalmar-atu haweeneydii tadumu iyadu way isku duntaa oo way isku dhoweysaa bacdahaa qaarkeeda ilaa bacdin qaarka kale u dhoweynay isku dumi iyadu marka ay salaadda ay tukanayso marka ay rukuucaysoo kale calooshii iyo cajirkii way isku dhoweyna way isku saari markay rukuucayso iyo markay sujuudaysaba jirkeeda way aruursanay ma kala fogeynayso iyadoo jirkeedu aruursan yahay ayay sujuudi oo ay rukuuci ma kala fogeynayso jirkeedu waa sida sunnada ah oo loo sunnaynayo wa takhfidu haweeneydu marka ay salaadda tukanayso sawtahaa codkeeda hoosay u dhigi bixadrati rijaali ragga xadradooda codkeeda hoosay u dhigi raggaasoo alajaanibi ee ajaanibta ah ruux ajaaniba oo ragga haddiiba agagaarkeedaba uu joogo meel codkeedaba uu ka maqli karo salaaddii kor uma qaadayso faatixadii iyo suuraddii faatixada ka dambeysay iyo kor ulama jahrayso sidii raggii oo kale haddii rag ajaaniba ay meesha ay joogaan laakiin haddii rag ajaaniba meesha aysan joogin maalan maxaarimteedii aabbaheed iyo hooyadeed iyo caruurteedii iyo ninkeedii iyo haddii ay meesha ay joogaan wax ajnabiya uusan joogin koray isaga qaadi kartaa salaada way la jahri wey marka oo waxaa loogu diidayo ragga ajaanibta inay sawdkeedii kor ugu qaado iyadoo rag ajaaniba ay meesha joogaan waxaa loo diidayo waa khashyata alfitna inay ku fidnoobaana laga baqi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowli hadalkiina ha jilcinina haweenkii haddaad tihiin hadalka ha jilcinina fayadmac aladii fii qalbihi marad si uusan idiin damcin ruuxa qalbiga ka jiran oo qalbiga cudurka uga jiro waa maradu shahwa iyo maradu lfisqi iyo cudurka faasiqnimada iyo cudurka shahwada iyo waxyaalaha cudurada dadka qalbiga ka qaba si aysan idiin damaacin hadalkiina ha jiljilcinin uu yidhi ilaahay jala jalaaluh waidaa naabahaa haweeneyda shay-un shay hadduu la soo derso fi salaati salaada dhexdeeda uu kula soo derso shay safaqat way sacbisaa iyadu meesha raggu ay ka tasbiixsanayeen iyadu hadday doonayso imaamkeedii inay baraarujiso imaamkii inay baraarujiso hadday doonayso waxay sameynayaan sacbin laakiin sacbintaas waa sacbin si gaara ahoo sacbintii la yiqiinay ma aha waa badnu اlyamiin calaa dahri الshimaal badnu اlyamiin calaa dahri الshimaal gacanta midigtaa caloosheeda ayay waxay ku garaaci gacanta bidixdaa dhabarkeeday ku garaaci ay saas leedahay ama cagsigay samey saanay leedahay laakiin maxaa la diidayaa darbu اlbaطni calى اlbaطni اlآakhir yacni sacabkii caadiga ahaa calacalaha si caadiya calooshooda in isku garaacdo taas waa xaaraan iyadoo haweeneydii salaaddii ku jirta inay calacashan calacasha kale ay ku dhufato sida caadiga loo sabciyo taas waa xaaraam hadday sidaas samayso iyadoo salaaddii ku jirta ay sidaa u sabciso maca alcilmi bitaxriim ayna og tahay mas'aladan inay xaaraam tahay salaaddii way ka bogta haweeneyda haddii yacni badnan calaa badnin ay isugu dhufato calacalaheedii oo labadii calacalood caloosheedii ay isugu garaacdo sacab caadiya ay sabciso maca alcilmi bitaxriim iyadoo markaas og mas'aladan inay xaaraam tahay salaaddii way ka burtay marka sidaas marka waxaa qaba innaga madhabkeenna madhabkeenna imaamu shaafici raximah ullahu tacaala saasuu u kala saaray waa sida axaadiista daahirkeeduna uu ku soo arooray oo ragga yani markay wax baraarujinayaan subxaana allah inay leeyihiin haweenku markay wax baraarujinayaanna inay markaa nidaamkii khaaska ahaa ay gacmaha isugu dhufanayaan waa madhabkeenna imaamu shaafici raximah ullahu tacaala sidaasuu qabaa amaa madhabta maalikiyada imaamu maalik ibnu anas raximah ullahu tacaala isagu wuxuu leeyahay salaad maba loo ogolaba sacab sawaaء kaana اlmusalii rajula aw imra'atan qofka tukanayaahay ama qof raga ha noqdo ama haweeney ha noqdo waxa weeye sacab salaad looma ogololayo imaam maalik walidaalika madhabta maalikiyadu ma qabto sacaboo dhanba salaada in lagu sameeyo ma qabto ama qofku rag ha noqdo ama dumar ha noqdo oo imaam maalik wuxuu leeyahay waa hay-a cayaar u eg wey qaab cayaar u eg salaadana looma ogola yani hay-at lacib looma ogola madhabta maalikiyada sidaas qabta laakiin annaga madhabkeenna waxaa weeye wuxuu qabaa ragguna inay tasbiixsanayaan haweenkuna markaas ay gacanta ay sidaa isugu dhufanayaan saasuu qabaa marka xadiiska asaga aanu soo qaadanay bukhaariiyo muslim ay warinayaan wainama tasfiiqu linisaa xadiiska haddaan soo marnay yacni sacbinta waxaa iskale dumarka xadiidkaas imaam maalig wuxuu ku tilmaamay yacni sacbin lama ogolo salaada lama ogolo dumarkaa sacbiya cinda lacib markay cayaarayaan khaarija salaada ku fasir markay cayaarayaan khaarija salaad dumarkaa sacbiya waxa weeye isagu wuxuu diidan yahay imaam maalig in salaadba lagu sabciyo ama qofku dumar ha noqdo ama ragba ha noqdo wajamiicu badani اlxurati haweeneyda xurada ah jirkeeda dhammaan cawratun cawrow ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejigeeda iyo labadeeda calacalood maahane meeshii ninka cawradiisa uu ka ahaa jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa intaa uuna cawrada ay ka ahayd haweeneyda jirkeedoo dhan ayaa wada cawraa ilaa wejiga iyo labada calacalood maahane waa liqowlihi tacaala walaa yubdiina ziinatahunna haweenku yaysan muujinin quruxdooda ilaa maa dahara minha wixii ka muuqda quruxdaas maahan quruxda waxaa ka muuqanaya waxaa loola jeedaa alwajhu walkafayn waa wejiga iyo labada calocalood wاlmashhuuru cinda اljumhuur waa ka hoos taxqiiqa hoose kaaga qoraya culimmadu siday u badan yihiin ana almuraada biلziinati quruxda aayadda muraadka laga leeyahay mawaadicuhaa mawaadic الziina waa quruxda boosaskeedii wamaa dahara minhaana waxaa loola jeedaa ay maa dahara min mawaadic الziina quruxda boosaskeedii wixii ka muuqday wahuwa اlwajhu wاlkafaan waa wejiga iyo labada calacaloodaa loola jeeda waalamatu addoontii markay tukanayso karajuli ninka ayay la mid tahay waa fi salaad masalada waxaa loola jeedaa addoontu markay tukanayso amaa markaysan tukanayn oo magaalada addoontu ay marayso fahiya kalxura xuraday la mid tahay markay magaalada marayso ama nin ajnabiya agtiisa ay joogto waxay la mid tahay haweeneyda xurada ah laakiin masaladan sheekhu uu leeyahay waalamatu karajul addoontu gabadha addoonta ah ninkay la mid tahay waa markay tukanayso fi salaa oo iyadana cawradeeda waxaa weeye waa jilibka iyo xudunta inta udhexaysa bis amaa markaysan salaad ku jirin addoontii dee gabadha xuradahay la mid tahay waa inay jirkeedao dhan ay asturto ilaa wejiga iyo calacalaha maahan faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii mubdilaati salaad wuxuu u fasal yahay waxyaalaha salaada buriya fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa maadaama uu noo soo sheegay sheekha arkaanu salaad iyo hay-aatu salaad iyo abcaadu salaad halkan wuxuu inooga sheegi maxaa burin kara salaada waladii kii yubdilu salaata salaada buriya axadda cashara kow iyo toban oo shay-an min shay-in shay ah salaada waxa buriya kow iyo toban shay alkalaamu hadalkii ayaa buriya hadalkaasoo alcamdu ee kaska ahaa qofka isagoo salaaddii ku dhex jira hadduu si kasa uu u hadlo salaaddii way ka burto salaaddii way ka burto waxaana tusinaya xadiiskii cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud kunaa waxaan ahay nusalimu cala اnabiy salى اllahu alayh wasalam nabigan salaami jirnay walxaal huwa nabigu salى اllahu alيh wasalam fii salaati isagoo salaada ku dhex jira ayaan salaami jirnay nebigu sala allahu alayh wasalam fayaruddu calaynaa salaamtuu naga qaadi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam falamaa rajacnaa min cindi najaashi najaashi agtiisa markaanu ka soo laabannay sallamnaa calayhi nabiga ayaan salaamnay isagoo salaad ku jira falam yarudda calaynaa nagama radin salaamtii nebigu sala allahu alayh wasalam wa qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi inna fi salaati shuqlan salaada waxaa ku sugan mashquul camaa siwa allah wixii ilaahay ka soo haray waa in laga mashquulo qofku hadduu salaad uu tukano yacni waxaa xadiiskaasi uu tilmaamayaa markii hore salaadaha in lagu hadli jiray awalulislaam islaamka bilowgiisii laakiin ka bacdi hijradii xabashada saxaabadu markii hijradii xabashada ay ka soo laabteen waa la joojiyey salaaddii lagu hadli jiray waa la joojiyey wacan zayd bni arqam waxaa laga wariyey qaal innaa kunaa waxaan ahaan jirnay lanatakalamu fi salaati salaadda waa ku hadli jirnay calaa cahdi الnabiy xilligii nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi yukalimu axadunaa saaxibahu bixaajatihi axadkeen wuxuu la hadli jiray saaxiibkii wixii dantiisa ayuu kala hadli jiray xataa naزlat ilaa aayaddan ay ka soo degtay xaafiduu calى salawaati salaadaha xifdiya wالsalaati اlwusطىa salaadii fadliga badnaydna xifdiya oo ilaaliya waquumuu lilaahi ilaahay dartii u istaaga salaada qaanitiina xaalaa tihiin kuwa ilaahay adeecaya fa umirnaa marka waxaana la amray uu yihi saxaabigii bisukuuti aamusaana la amray markii salaadaas yani aayaddaas markii soo degtay inaanu aamusno ayaana la amray alkalaamu hadalkii weeye hadalkaasoo alcamdu ee kaska ahaa alkalaamu alcamdu la yihi maxaa baxay hadduusan qofku kas uusan u hadlin oo tusaale ahaan inuu salaad ku jiraba waa ishalmaamay oo soo hadlayo is arka masaladaasi waxay noqon marka waxaa loo kala fiirin waxa uu ku hadlay ma qaliila mise waa kaiir hadduu wax kaiira ku hadlay badalat salaad qaliil hadduu ka hadlana salaaddii waa macduuru qofkaas waa u ansixi macduur hadduu ishalmaamay cinda nisyaan waxaa loo kala qaaday hadduu is-iloobay oo soo hadlayo is arkay salaaddii ku dhex hadlaya ma hadal badanuu ku hadlay mise hadal yar hadduu hadal badan ku hadlay waa salaaddii ebro baatil way ka burto hadal yar hadduu ka hadlayo lakiin salaaddii waa u jirtaa hadduu ishalmaamay markuu hadlayo waalcamal camalkii waa bimacna ataxaruk dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqaasoo alkahiiru ee fara badan salaaddii isagoo ku jira ayuu dhaqdhaqaaq fara badan uu sameeyey salaaddii waa ka burtay dhaqdhaqaaqa faraha badan waxaa loola jeedaa waa ثalaaثu xarakaatin mutawaaliyaat waa saddex dhaqdhaqaaq oo xiriira hadduu qofku saddex dhaqdhaqaaq oo xiriira uu sameeyo isagoo salaaddii tukanaya salaaddii waa ka burtay lannu xadiidkii hadda aanu soo qaadanay wuxuu ahaa nebigu salى اllahu alayه wasalam uu yihi ina fi salaati shuغla salaadda waxaa ku sugan wax looga mashquulo camaa siwa اllah wixii ilaahay ka soo haray waa inaad salaadda uga mashquusho marka xarakaad saddexa oo isku xiga qofku hadduu sameeyo salaaddii way ka burayso sawaaء kaana camdan aw sahwan farqi kale ma laha masalada yacni ama ha ishalmaamo intuu ishalmaamo wuxuu arkay isoo iska dhaqdhaqaaqaya saddex iyo ka badan ama kasoo u dhaqdhaqaaqay farqi ma laha wاlxadaثu waxaa salaaddii burinaya wاlxadaثu xadaثkii alxadaث wuxuu u soo qeybsami jiray alأsqar wاlأkbar xadaثkii yaraa waa midka weysada waajibka ka dhiga xadaثka weynna waa midka qubeyska keena marka isagoo salaaddii ku jira weysadiyaaba ka burtay ama janaabo janaabo wuu janaaboday isagoo salaaddii ku jira ibr salaaddii way u dhammaatay salaaddii way u dhammaatay way burtay waxuduudu najaasati najaaso soo darinteedii wey isagoo salaaddii ku jira ayaa najaaso ku soo darisay jirkiisii ama maradiisii ayaa najaasooday isagoo salaaddii ku dhex jira salaaddii wuu ka burtay laakiin maxaa shardiga najaasadaas allatii laa tucfaa najaasadaas waxaa shardiga inay tahay najaasadii aan la cafinayn amaa najaasaadka la cafiyo horaan usoo qaadanay kalyasiir min addem dhiiggii yaraa oo isaga qofkiisa ka yimid oo kale hadduu qaliil yahay waa la cafin marka najaaso aan la cafinayn haddii ay ka timaado isagoo salaaddii ku dhex jira salaaddiisi way burto wainkishaafu alcawrati cawrada faydmideedii salaaddii isagoo ku dhex jira ayaa cawradiisii bannaanka timid ay ka faydtay laakiin maxaa shardiga in lam tustar xaalan isla markaas hadduusan hore ka asturin haddii intay cawradii ka faydantay oo tusaale ahaan dabayl oo kale ayaa cawradiisii fayday isla markiiba horuu ka asturtay salaaddiis waa saxiix laakiin haddii muddo dheer cawradii ay bannaanka tiileyn salaaddii way burtay wa tagyiiru niyati niyada bedelideedii waxyaalaha kaleoo salaada burinaya waxaa ka mid a niyadiiuu bedelay qofku niyada hadduu bedelo salaaddii way ka burtay niyada habkuu loo bedelayo waxaa weeye bian yanwiya alkhuruuja min asalaat tusaale ahaan wuxuu niyeystay inuu salaaddiiba isaga baxo salaaddii inuu isaga baxo ayuu niyeystay ama munajas ha ka dhigo ama mucallaq munajasuu ka dhigoo wax shuruuda kuma xirin wuxuu iska niyeystay salaaddii inuu isaga baxo ama mucallaquu ka dhigoo shuruuduu ka xiro wuxuu yidhi ninkaas hadduu gurigayga soo galo allala salaadda waa inaan isaga baxo isla markaasuuba ka baxay ama ha soo galo ninkii guriga ama yuusan soo gelin marba hadduuba shardi ku xiray soo gelidda salaadda hebel hadduu soo galo gurigayga ama heblaayo guriga haddii soo gasho salaadda waan ka bixi hadduuba niyeystay bis saacaddaasba salaad kuma jiro saacaddaasba salaadba kuma jiro waistidbaaru lqiblati qiblada u dabajeedinteedii waxyaalaha kale oo salaada burinaya waxaa ka mid a qibladiibuu ka sii jeestay qibladiiba wuu ka sii jeestay salaaddii way ka burtay marka istidbaar la yidhi maxaa baxay iltifaat hadduu milicsi sameeyo oo maalan wejigiisii sidaa qiblada ugu jeeday qofuu saa u milicsaday wejigiisuu dhinac u leexiyey saasuu u leexiyey iltifaat uu sameeyey waa karaahiyo laakiin salaaddii kama burayso wax fiican ma ah laakiin salaaddii kama burayso walaklu cuniddii ayaa salaada burinaysa iyo washurbu cabitaankii ayaa salaada burinaya waxyaalaha salaada buriya waxaa ka mid a qofku waxbuu cunay waxbuu cabay إلا إن كان جاهلا معذورا في مسألة القليل إلا قفك إنه يهي جاهل لو عذر داريه مسألتنا أي تهي مسألة قليل قليل محل لجل يعني وحيرو عني وحيرو عبي مسألة لما أغين وإن صلاة كبريسو عند عبيد موسا أغين قدرك عني أما أعبنا وقدر ير صلاة كما بريسو كما بريسو والأكل عندي وي والشرب عبدي ودي قفك مسائل كان أو كلا لو عذر دار ينا والله قف قفك مسائل كان أو كلا ليه ما أجينا ولو عذر دار وقف قال وقرد ودين تسوق على وأحكامتي دين تي أحكامتي إسلام كبا أنا وحبلا كأقوانين أما وقف كلا وكسر برباري من العلماء كفوا الدين بقى يسنجوجنا العلماء كفوا أيو كسر كري oo wax diin u sheega ma uusan arkinin labadaa qof unbaa masaa'ilkan oo kale loogu cudur daaray walqahqahatu qosalkiiyaa burinaya salaaddii salaaddii ku dhex qoslay salaaddii ayuu ku dhex qoslay laakiin qosalkaas markuu salaadda burinayo maxaa shardi ah in dahara fiihi xarfaani ow xarfun waaxidu mufhim laba xaraf haddii qosolka laga dheehan karo wuu qoslay markuu qoslana laba xaraf ayaa ka dhex muuqday qosolkiisii waa burtay salaada labadaas xaraf ha noqdaan laba xaraf oo macno dhalinaya ama yaysan macno dhalin haddii doonaan ama qosolkiisii waxaa ka dhex muuqday hal xaraf laakinahu mufhim laakiin waa hal xarafoo laakiin macno faa'iideyn karo maxaa ka mid a ci oo kale wey cayn hoos dhigan ayaa qosolkiisii ka dhex muuqday dee caynka hoos dhigan waa ficil amar oo ka yimid wacaa yacii ci wacaa waxbuu ilaaliyo waxbuu xifdiyey yacii uu xifdinaa ci xifdi marka qosolkiis haddii hal xaraf oo macno fahamsiin kara uu ka dhex muuqdo salaaddii way burayso ama laba xaraf baa qosolkiisii ka soo ifbaxay ama macno ha faa'iideyayo ama yaysan faa'iideyn labada xaraf isku mid wariddatu ridoobiddii wey walciyaadu billaah qofkii waa ridoobay oo diintii oo dhan asagoo salaaddii ku jira ayuu diintii isaga baxay qowlan aw ficlan ama wax qowlahoo islaamnimada looga baxayuu ku hadlay ama ficil ahaan wax ficiloo wuxuu sameeyey diinta islaamka looga baxayo lagu gaaloobayo ayuu salaaddii ku dhex sameeyey salaaddii way ka burtay marba hadduu uu sameeyo waxyaalahaas maaragta afar iyo tobankaa arrimood mid ka mida hadduu sameeyo salaaddii way ka burto waxaa kaloo kutubta waaweyn ay ku daraan intaas afariy tobanka masalo sheekh uu inoo sheegay tadwiilu rukni alqasiir ya waytama inoo sheegay الكلام العمد iyo camal xadaث xuduuث النajaasa inkishaaف الcawra تaqyiir الniya istidbaar الqibla akli shurbi qahqaha ridda koo iyo tobanuu sheegay sheekha waxaa kaloo lagu ziyaadin tadwiilu alrukni اlqasiir rukni sharcigu uu tilmaamay inuu gaaban yahay hadduu dheereeyo tusaale ahaan ictidaalkii oo kale ictidaalkii oo kale ictidaalkii oo kale sheekhu yani isagu kama kuma uusan darin rukniga qasiirka dheerayntiisu inuu salaada uu burinayo ictidaalkii uu dheereeyey samic allah markuu yidhi adkaartii akhristay oo mashruuc ahayd oo lagu talagalay waaba iska taagan yahay salaaddii way ka burto waxaa kaloo rugniga qasiirka ah aljuluus bayna sajdatayn hadduu dheereeyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya qadarkii mashruuca ahaa oo soo arooray nebiguu yidhi ha lagu akhristo sala allahu calayh wasalam rabi kfir lii markuu akhristay kabacdi waa iska fadhiyaa qarad la-aan iyo dan la-aanu isaga fadhiya salaaddii way ka burtay waxaa kaloo sidaasoo kale la mida takhalufu اlma'muum can imaamihi biruknayni bilaa cudrin waxaa kale waxyaalaha salaadda buriya ka mida ma'muumkii oo imaamkiisii ka gadaal maray biruknayni bilaa cudrin laba rugni uu kala gadaal maray wax cudur daara oo uu leeyahana ma jiraan waxaa kaloo la mida taqadum calى اlma'muum biruknayni ma'muumkii taqadum calى alimaam biruknayn imaamkiiyuu kala hormaray laba rugni iyadana waa buraysa intaasoo mas'alo ayay kutubta waaweyn ee fiqhiga ah ay ku daraan oo mubdilaatu salaad ka mid ah faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro wa rakacaatu lfaraa'idi salaadaha la farad yeelay ragcooyinkoodii sabca casharata toban iyo toddoba wey oo ragcatan min ragcatin ragca ah fasalkan waa fasal dhammaantiis ka hadlaya masaa'il ixsaa'iyada masaa'il ixsaa'iyada uu ka hadliyo salaadii oo dhan uu sheekhu tirakoob ku sameeyey wixii ku jira sujuud wixii tasbiix ku jira wixii arkaan ku jira wixii ragcooyin ku jira fasalka dhan ixsaa'iyaad uu ka hadlay salaadii oo dhanaa la tirakoobi kulligood lasoo tirinaha wa rakacaatu lfaraa'idi salaadaha la farad yeelay ragcooyinkeedii sabca casharata toban iyo toddoba wey ragcatin min ragcatin ragca ah ilaa maalinta jimca mahane maalinta jimcaha shan iyo toban ragco maalinta jimcaha ilaa laxwey meeshii duhurka laga tukan lahaa waxaa ka go-aya laba ragca ka go-eysa oo jimcaha laba ragca unbaa la tukan marka maalintaa jimcaha rakacaadka la tukanayo waxa weeye waa shan iyo toban ragco laakiin maalmaha kale salaadaha la tukanayo ragcooyinkooda markii la tiriyo toban iyo toddoba ragca la tukada habeenii maalinta shanta salaadood toban iyo toddoba ragco fiiha waxaa ku sugan salaadaha faraa-idka ah ee shanta ah shanta salaadood oo faradka ah arbacun wa halaaثuuna soddon iyo afaraa ku sugan oo sajdatan min sajdatin ee sujuud ah ixsaa'iyaadka sheekhu uu sameeyey waxaa ka mid a wuxuu tirakoob ku sameeyey toban iyo toddobada ragco oo maalin iyo habeen walba la tukanayo inta sujuudoodoo ku jirta soddon iyo afar sujuudood wey leannahu ragco kasta imise sujuudaa ku jirta halkii ragcada waxaa ku jirta laba sujuudood ayaa ku jirta markii hal ragca maadaama laba sujuudood ay ku jirto waxaad ku dhufanaya toban iyo toddobadii laba sujuudood toban iyo toddobadii ragca ku dhuf soddon iyo afarii soo bixi waa inta sheekh uu sheegayo inta sheekh uu sheegay ay kuu soo bixi wa arbacun wa tiscuuna marka xikmada meeshan ku jirta waxaa weeye yacni maalin walba ilaahay waxaad u sujuuddaa haddii salaadaha waajibka keliya aada tukatid soddon iyo afar goor aada ilaahay u sujuudi qofkii ku dara rawaatibta oo salaadaha waajibkaa raatibada qaarna ay ka horeeyaan qaarna ay ka dambeeyaan salaatuduxada ku dara salaatuleylka ku dara istikhaaradii tukada markay arrimo ay soo wajahaan oo kale salaatulawaabiin ku dara salaatu tasaabiix ku dara kasii fiican meeqa sujuudu ilahay u sujuuda sujuuddu waa sharaf weyn qofka ilaahay uu ogolaaday subxaana wa tacaala waa sharaf iyo fadiila nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku xaaladda uu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay faakiruu fiihi min asujuudi faakiruu fiihi min adducaa'i ducada ku badiyuu yidhi rasuulku sala allahu alay waslm markaad sujuudsan tihiin oo xaaladda ilaahay aada ugu dhowaanshaha badantihiini ducada ku badiya faqaminun an yustajaab waxaa xaqiiqaa ilaahay inuu idin aqbalayo subxaanahu wa tacaala marka qofkii salaadaha waajibka keliya tukada maalin iyo habeenkii soddon iyo afar gooruu ilaahay u sujuudaa maxaad u malaynaya qofkii rawaatibta ku darsada salaatuleilka watarka dukada oo tahajudkii tukanaya oo salaatuduxadii tukanaya imise gooruu qofkaasi wuu u sujuudi markii la tiriyo oo sunnooyinkiisa la xisaabo waxaa laga yaabaa maalin iyo habeenkii boqol ku dhowaad inay noqoto intaan waa salaadihii waajibka ahay bisuu tiriyey sheekh marka waxaa weeye alwuquuf bayna yaday illaahi tacaala الsujuud bayna yadayhi waa fadiilaة manzilaة saamiya in ilaahay dartii aad ilaahay uu kugu karaameeyo inaad ilaahay hortiisa ku sujuuddo waa manzilo iyo darajo aan la heli karin qofka ilaahay uu ku karaameeyo subxaanaه wa tacaala wa arbacu wa tiscuuna sagaashan iyo afar ayaa ku sugan oo takbiirata min takbiiratin takbiir ah toban iyo toddobadii ragco oo habeenii maalintii la tukanaya ixsaa'iyaaduu shamey sheekhuu soo tira koobay allahu akbar inta ku jirta sagaashan iyo afar takbiirood lannu sagaashan iyo afar takbiirood waxay ka imaan ragco kasta markii laga reebo takbiiratulixraamka takbiirta lagu xihanayo allahu akbarta lagu xihanayo markii laga reebo shan takbiiraa ku jirta oo markaad hoos usii socotid sii sujuuday sujuuddu markaad ka kor noqonaysid markii mar walbood hoobanaysid ama madax aad kor usoo qaadaysidba waa shan takbiirood markii laga reebo xirashada allahu bartaa markii laga reebo marka shantaas takbiirood eed marka waxaad ku dhufanee toban iyo toddobadii ragco ilaa ragco walba markaas waxaa ku jirta shan takbiirood markii laga reebo takbiirat lixraam waxaynoo noqon siddeetan iyo shan siddeetan iyo shantaas marka waxaad u geynee shanta salaadood oo la tukado takbiiratulixraamkiaan ka reebi jirnay ku dar markaan shanta salaadood salaad walbaa imise takbiiratulixraam ileeda hal shan takbiiratulixraam isku noqon marka siddeetan iyo shantii shanta takbiiratulixraam ku dar meeda isku noqon sagaashan isku noqon marka waxaad ku daray afar takbiirood oo ataxiyaadka marka laga istaagayo salaadaha ataxiyaadka hore leh oo labada goor la ataxiyaada afar ku dar la istaagayo tashahud اlأwl ilaa subax bisaad ka reebi ilaa salaada subax hal atexiyaaday leedahay un maxaa kuu soo haray afar salaadood oo iyagu iska leh alqiyaam min atashahud اlأwl ataxiyaadka hore laga istaagayo misay kuu noqon sagaashan iyo afartii sheekhu uu sheegay wey marka waa control iyo ixsaayaad cajiib uu sameeyey trako fiican sheekhu kuu sameeyey marka waxay noqon habeen iyo maalin kasta sagaashan iyo afar goor inta waajibkaa salaadaha faradka markii la tirakoobo inaad ilaahay weynayso inaad ilaahay weynayso allahu akbar allahu akbar sagaashan iyo afar goor waa qofka waajibka kaliya tukada qofka sunnooyinka iyo khayraadka iyo barakaadka kale ku darayana ka sii fiican qofkii allahu akbar isagana wardi ka dhiganayo oo ilaahay ugu dhowaanayo ka sii fiican isagana oo ku wardinayo laakiin allahu akbar qofku markuu leeyahay allahu akbar ilaah wax walba ka weyn waa inuu qofku marka qalban waqaalabanba kelimadaas uu ku dhaqmo sida uu afka uga leeyahay dhaqankiisana waa inuu uga muuqato ilaahay hadduu agtaada ka weyn yahay waa inaad ilaahay ka xishooto hadduu ilaahay agtaada uu ka weyn yahay oo run aad sheegayso waa inaadan ilaahay caasin subxaanahu watacaala haddaad run sheegayso allahu akbar in ilaahay uu agtaada uu ka weyn yahay waa inaad waxyaalaha muxaramaadka ilaahay uu xarimay oo dhan aad ka fogaato allahu akbar macnaheeda saasay keeni ilaahay agteeda ku weyn wax walba ilaahay agteeda uga weyn allahu akbar waxyaalaha shahawaadka nafta ah oo naftu ay jeceshahay oo dhan ka tag oo ilaahay dartii uga tag waxa naftu ay jeceshahay ilaa adigaa dhahaya afkaaga ka dhahaya mar walbaba allahu akbar maalin walba ayaad leedahay sagaashan iyo afar goor markaad tukanayso allahu akbar adle marka la xisaabiyo oo laysku dardaro laakiin allahu akbar dad waxaa jira iyagoo wax caasinaya ama dad dilaya allahu akbar qofuu dilahaya ilaahu caasinaya dembiyuu gelahaya allahu akbar xasbana allah wanacma alwakiil oo wuxuu leeyahay wax walba ilaaha agteeda ugu weyno wax walba ilaaha agteeda uga weyno wax walba allahu akbar wuxuu adeegsanaya marka macsiyadii xaaraamtii ugu adeegsanaya waa khadiirtaas oo kale khatar adoo naf xaaraama dilaya oo xaaraan ku dhacaya allahu akbar haddana ad tira ilaaha weyn waa tanaaqud cajiiba khadiir wey taasoo kale allahu akbar waa kelimo qaaliyo allahu akbar walidaalika sharciga wuxuu u doortay salaada in badan in iyada lagu celcelinayo in badan iyada in lagu celcelinayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar linayo waa lagu xiranaya iyadaa lagu bilaabayo salaaddii marka iyadaa lagu bilaabo allahu akbar iyadaa lagu mar walbo isbedel la samaynayana oo hoobasho la samaynaya ama kor madaxa loo soo qaadayana allahu akbar ayaa laleeyahy xikmada ku jirtaa waxaa weeye kelimadan qalbigaaga inay ku dhacdo caqiida ahaan ay qalbigaaga ugu dhacdo oo kelimadan sida adiga afka aada uga leedahay waa inaad aaminsan tahay wax walba ilaahay uu kaala weynay qalban waa qaalaban ilahay aad ka xishooto laakiin macsiyaan u adeegsanay allahu akbar aan le haddana oo dembiyaan u adeegsan halis wey taas wa tiscu tashahudaatin sagaal atexiyaadaa ku jirta shanta sagaalaadood sagaal ataxiyaad ayaa markaas ku sugan leanna waxaa weeye salaadda subxiga markii laga reebo afarta salaadoodoo soo hartay mid walbaa laba atexiyaaday leedahay waa sideed soo maaha atexiyaadkii subaxa ku dar sagaal sagaalka atexiyaaday leedahay wa cashru tasliimaatin toban salaama naqsina waa leeyihin yani ragcooyinka dhammaan toban iyo toddoba ragco toban salaamo naqsi leanna salaad walba waxay leedahay laba salaamo naqsiya waana shan salaadood inta la tukanayo toban saasuu ku iman marka wa mi-at wahalaaثun wa khamsuuna boqol iyo konton iyo saddex ayaa shanta salaadood ku sugan oo tasbiixatan min tasbiixatin tasbiix ah inta ilaahay aada u tasbiixsanayso ixsaa-iyaadka sheekha tirakoobka uu sameeyey shanta salaadood oo ilaahay loo tukanayo waa boqol iyo konton iyo saddex tasbiixa ku sugan leanna waxaa weeye ragco kasta waxaa ku sugan sagaal tasbiixa ku sugan halkii ragcaba sagaal tasbiix maxaa loola jeedaa markaad rukuucayso inta ugu yar ood leedahay waa imis saddex saddex goor leedahay subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdi haddana sujuuddii labada sujuudood ku dar midiiba midiiba saddex ka soo qaad ugu yaraan ragcadii marka maxaa ku jirta sagaal tasbiix halkii ragcado ee ku jirta sagaalkaasaad waxaad ku dhufanee toban iyo toddobadii ragco eed ku dhufan maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya inta sheekhu uu sheegay uu leeyahy boqol iyo konton iyo saddex mi-atun wa halaaثun wa khamsuuna tasbiixa intaasaa kuu soo baxaysa boqol iyo konton goor ayaad ilaahay u tasbiixsan salaadaha waajibkaa bis marka salaada dhan waxaa weeye waa cibaado cajiibow inta sujuud ku jirta inta tasbiix kuugu jirta inta allahu akbar kuugu jirta inta nafaxaad kuugu jirta salaadaha wa jumlat اlarkaani arkaanta jumladeedii arkaantiyoodana tirakoob ku samayn arkaantaasoo fi salaati salaada dhexdeeda ahaatay mi-atun wa sittatun wa cishruuna boqol iyo labaatan iyo lix wey oo rugnan min rugnan rugni ah arkaantii haddii kulli laysku dardaro inta rugni oo salaaddu ay leedahay toban iyo toddobadii ragco oo maalihii habeentii la tukanayo waa boqol labaatan iyo lix rugniwo see ku dhici kartaa isagaa kuu faahfaahinaya sheekh fi subxi salaada subxiga waxaa ku sugan halaaثuuna soddon oo rugnan min rugnin rugni ah salaada subxiga soddon rugni ayaa ku sugan laakiin sheekha habka hadda uu arkaanta u xisaabayo wuxuu meesha ka tuuray rugnigii markii hore uu soo tiriyey oo ah niyat اlkhuruuj min asalaad oo salaadda inaad ka baxayso inaad niyeysato markaad salaamo naqsanaysid taa xisaabtan kuma uusan darin markuu leeyahay sheekhu subaxa soddon rugni ayaa ku sugan leanna qowlkaas waan soo marna oo daciif uu ahaa qowlkaas daciif uu ahaa soo marna midda kale wuxuu sameeyey arkaanta markii uu soo tirinayey markii hore sujuudda hal rugniyuu ka tiriyey laakiin meeshan hadda sheekhu qaabka u xisaabayo sujuudda waxaa weeye laba rugni uu ka kala tirinay leanna ragco kasta laba sujuudaa ku jirta labuu ka kala xisaabaa marka sujuudda laba rugni uu ka kala xisaabay hadda marka taas waxay ku imaneen subaxa soddonka rugni oo wiilo sheekhu way ku jiraan ragco kasta laba iyo toban rugni ayaa ku jira oo soo laalaabanaya ragco kasta laba iyo toban rugni oo takarur sameynaya oo soo laalaabanaya ku jira labiyo tobankaas rugni maxay yihiin الساجد القيام قراءة الفاتحة الركوع الطمأنينة فيه والركوع يعني إن لغو حسنه الاعتدال اعتدال الطمأنينة فيه اعتدال لغو حسنه هي السجود الأول الطمأنينة فيه جلوس في فرقي أو لبدا سجود الأولحي الطمأنينة حسن في فرقي لغو حسنه سجود دي لبعض هدنا إلا لبو أكلا ترينا ماشي sujuuddii labaad xasiloonida sujuudda labaad lagu xasilay labiyo tobankaas ragco kasta way ku soo laalaabanaya marka labiyo tobankaas rugni oo ragco walba ku soo laalaabanaya waxaa jira lix rugni oon soo laalaabanayna jira oo ragco kasta iyagu aan kusoo laalaabanayn lixdaasa soo laalaabanayn koo waa niyada niyada mar hal maraad niyeysan bas soo laalaabanaya rugnigaas waxaan kaloo soo laalaabanayn تكبيرة الإحرام حرشد ورغم أسوأ أسوأ الله لابن حكرا أسوأ الله لابنين جلوس الأخير فرق قدام به صلاة أتحيات قدام به فرق أسوأ أسوأ الله لابن وحكرا أسوأ الله لابنين أتحيات قدام به أتحيات قدام به أسوأ أسوأ الله وحكرا أسوأ الله لابنين صلق والنبي قال صلى الله صلى الله صلى الله وبارك عليه وحكرا أسوأ الله لابنين التسليمة الأولى سلام نقصها أسوأ أسوأ الله رغم أسوأ أسوأ الله لابنين لحداث rugni ma soo laabanay marka labiiyo tobankii rugni oo aan idhahayna iyagu way soo laalaabtaan ayadu waxaad ku dhufaneen labada ragco salaada subax ay ka koobantay labaatan iyo afar labaatan iyo afarkaasaad waxaad ku dari lixdii rugni oon dhehaynay ma soo laalaabanayo ma soo laalaabanayo oon dhehaynay waxaa marka imanaysa soddonay noo noqon waxaa noo soo baxaya xisaabtii sheekh uu yihi fi subxi waxaa ku sugan halaaثuuna rugni soddon rugni ee salaada subxi ku sugan wa fi lmaqribi salaada maqribkana اثنaani وaarbacuuna rugna waxaa ku sugan afartan iyo laba rugni iyo maqribka isagana ku sugan afartan iyo laba rugni waxay ugu sugan tahay ragco kasta labiyo toban rugni oo soo laalaabanaysaa ku jirtaan isaguna saddex rag saddex rag uu ka koobay saddexaad waxaad ku dhufanaya labiyo toban aad ku dhufan soddon iyo lixi kuu noqon soddon iyo lixdaasaad marka waxaad ku ziyaadine lixdii rugni oo aan soo laalaabanin waxay ku noqonayaan inta sheekh uu sheegay aa ku soo baxaysa itnaan wa arbacuuna rugna aa ku soo baxay wa fi rubaaciyati afaraydi salaadii afaraydi ahayd ee afarta ragco ka koobnayd arbacatan wa khamsuuna rugna waa konton iyo afar rugni ayaa ku sugan leannu konton iyo afarta rugni waxay ugu sugan yihiin salaada haddii afar ragco ay tahay ragco kasta waxaanu yihi waxaa ku jira labiyo toban rugni oo soo laalaabnay afaraad rugna aad ku dhufane labiyo toban aad ku dhufan una noqonaan afartan sideed afartan sideed ayuna noqon afartan sideeddaas marka waxaad ku dari lixdii rugni oo iyagu aan soo laalaabanin waxay noo noqonayaan inta sheekh uu sheegay wa fi rubaaciyati arbacatun wakhamsuuna rugna ma soo baxaysa marka fasalka dhan wuxuu ka hadlayay tirakoob salaadii oo dhan la tirakoobiy ixsaayaad iyo wixii sujuud ku jira wixii arkaan ku jira wixii tasbiixaad ku jira iyo wixii takbiir ku jira oo dhan waman cajiza qofkii ka caajizay can ilqiyaami istaagga qofkii ka caajizay fi lfariidati salaada faradka ah loo istaago qofkii ka caajisay sallaa wuu tukadaa jaalisan xaaluu fadhiyo fadhiyu isaga tukada salaadii waajibka in loo istaago waajib rugni markaan salaad xum in salaadaha waajibkaa istaag lagu tukado u caajisay tabar xanuunaa yimid cudurdaarkaa xanuunkaa ku yimid ma istaagi karo fadhigii isaga tukado waman cajiza qofkii ka caajisay can iljuluusi fadhigii ka caajisay oo fadhina ku tukan waaye sallaa wuu tukadaa muddajican xaalu jiifa fadhigii haddana uu isku celin waayo waa iska jiifanay oo jiif caadiga ayuu markaa jiifa jiifka caadiga marka dhinaca midigta u seexana hadduu awoodi karo dhinaca midigta ayuu u jiifanaya wejiga iyo xabadkiisana wuxuu qaabishiina qiblada u jeeda haddii habkaas uu iyaduna ay dhib ku tahay oo uu dhinaca u seexan waayo dhinac isu dhigi waayona istilqu samayna dhabar dhabar uu markaa isaga seexan wa rijlaahu lilqiblati labada lugoodna labada cagoodna wuxuu ku aadinaa qiblada madaxana wuxuu kor ugu soo qaadi barkina hoos laga gelina si xoogaa wejigu oo dhinaca qiblada oo asna u soo aado labada cagoodna qibladu sidaas ugu aadinaa hoosna waxaa laga gelinaa barkin saasuu marka salaadii uu u tukan haddii marka sidaa iyadana uu ka caajiso oo inta kale ilaa ishaaruu sameynaa rukuucii iyo sujuudi markii la gaaro wax yaruu madaxa hadduu nuuxin karo oo madaxa soo muuxi ishaaro rukuuci iyo wuxuu ishaari iyo sujuudi taa hadduu ka caajiso iyadana oo intaa uu samayn waayo qalbiguu ka dureero salaada qalbiga marka ugu dambaysa qalbigaas ayuu ka tukanayaa intii loo soo dahaaro qaado hadduusan isnuuxin karin saasuu marka ilaahay kula kulmo xaaladiisu iyadoo u toosan tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay jala jalaaluhu wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ay ka uga imanayso rabbigaa cibaadadiisa hay laakiin ma jiro meel cibaado ay kaaga dhacayso ma jiro qof dhahaya yani maqaam waxaan gaaray cibaadadii iga dhacayso abeen maqaam muu gaaray lakin waa maqaamu shayaaiin maqaamu shayaaiin u gaaray alla wuxuu kuleeyahay waan gaaray heeraan gaaray oo cibaadadii ay iga dhacayso maqaamka aada sheegayso oo maqaamu shayaaiin waa wasuul ilaa jahanam waliyadu billah ma jir qofku waa habkan sharciga islaamku sida wacbud rabbaka xataa yatiyaka